haa nimankan in badan wadar goobadna waa kula soo dagaalanay dadna waa ka dilnay ilaahay kumahadsiiyey goobo badanna waa ka qabsanay dagaalka ugu dambeeyey oo hadda anku noogu dambeeyey na wuxuu heeday hamin hore u dhacay wuxuu ka dhacay tuulada leedaha guulane aan ku weerarnay weerarka adinkaa qaaday guulane xaggee ku taallaa tilmaan naga sii guulane waxay ka tirsantaha gobolka shabeellada dhexe waxayna hoos tagtaa degmada aadibaal aadan iyo baalay hoos tagtaa marka weerarka aad qaadeen goormeed qaadeen muxuuna dagaalku intuu idinku qaata waxaan u lugaynay aan lugayeyna afar iyo labaatan saacadood guulane aan u lugayeyn waa gartay habeenkii dambo habeenkii dambo toban saacoo habeenimaanan tagnay waana ku bilaabnay may degan yihiin waa gartay marka khasaare intee la eg baad u geysateen adinkana maxaa idinka soo gaaray waxaan u geysanay in lix raga waa ka dilnay saddexna waa ka dhaawacnay shan qorna waa ka soo qaadanay saldhigana waa ka qabsanay geedkii madoobaayey laa ilaha illa allah ay ku soo qoranay oo laa ilaha illa allah magaca ilaahay waayo iyagu ay dadka inay ku dhacaan ay rabeen oo madoobay ay raayadda u yaqeeneen na waa ka soo furna meesha ma adinkaa haysta hadda goobtii mise waad ka soo noqoteen goobtii waa in badanaan haysanay kabacdi xiilo dagaal awgeeraan gadaal uga soo baxnay Eh, xuseen waxaad iiga warantaa macawisley iyo kooxdan aad ku dagaalamaysaan maxaad ka kooban tihiin Eh, meeqa qaybood oo isu tegay baad ka kooban tihiin horta macawisley magaca arguus dilaya waa badan yahay waxay in in in hiirana waa ka dagaalamtaa hadda waxa waxa nimankan kasoo baxshay meesha la yidhi xara dheer ayaga waaye anukuna ana kuusheeg gobolkan shabeellada dhexe aan ka howlgalna oo macawisleyda irna dagaalkan habeen hore dhacay markii laga tago maxaa dagaalo oo kaloo idin dhex maray adinkii al-shabaab maalmihii lasoo dhaafa waa dagaalo badan aan dhex baxayn habeen waa habeenaan ku weerarnay hadda meeshan ku- goobta hadda aan- aan ka qabsanay hamiin hore aan ku weerarnay waa ka raacdaynay laba niman uga dilnay waa ka soo baxnay haddana kabacdi aan ko aan hadda dhanka cali guduud haddana tuulo layidhaha cali guduud aan ku galna haddana laba wiilaa nooga shiiday ikuna tumay afar uga dhiman ugu dambayntii muxuu yahay qorshihiina ma in ku dhufo ka dhagaaq un aad ku jirtaan oo marba meel aad al-shabaab ku weerartaan mise damac kalaa idinku jiro ni horta jabhad wogta jabhad waa in waa in waxa waaye anug horta baabuur ma haysana kowdhe rag oo oo lugtoor ay u baabuurtaanna waa gartay waxay ay ku daga waxay saadkaysitaan oo rasaasta ruux arno waxaan wax ximbaarana ximbaarsanna mug mahane wax oo anaa kuu sheegaya ma ahin in aan oo niman oo baabuur inya wata gaadi wata meesha inya qabsada degaya ma ihin laakiin waa kuri jaweyne oo ilaahay laa taqnidu min raxmatillah u yidhi naxariistada ka quusan u yidhi dawladda hirshabelena waa noo soo gurmatay midda dhexena waa noo soo gurmatay oo anaa kuu sheegaya dad nin rig safarsan amba hal gadaaya dagaal ma wadi kariya maogta marka anaa kuu sheegaya dawladda hirshabelena waa nala shaqaysaa waa noo soo gurmataa taaka taakay noo caawisaa dawladda dhexena iyadana warkeeda ka bax marka waxa waaye in waa iskaashadoodina da- dawladda waa aad iyo aad ay noo tabarucoweysaa waana ku mahadsan tahay boqol kiiba boqol hadda anaha naga soo gaarto cadowgu hadda waa noo dhow yahay waa isoo dhuruwhaya tuulo la yidhahda magaras u qabsaya xalay oo noo aan aan aan isku dhownahay hadda beriga koba ku dukada kiilal ayaa ugu dhe- ugu weynaaya jooga oo berigaa joogaya waa isdhuruwhaya cadowgaas inaan ka hor tagno oo ana kuu sheegaya guushi aan soo gaarnay ay daba joogaane inaan iskala hor tagno ayaa iyadana dawladda in- hirshabelle iyo dawladda dhexe baan ka codsaynaa si deg deg in noogala soo gaaro